بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد maanta oo maalin axada taariikhdun ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha maarso ama bishii saddexaad laba kun sagaal iyo tobanka waxaa shir deg dega golaha wasiirada loogu yeeray ay ku meelmariyeen miisaaniyaddii laba kun sagaal iyo tobanka oo wasaaradda maaliyadda ay ugu tala gashay laba kun sagaal iyo tobanka runtii wasaa wasiiradii waxay ansixiyeen cod aqlabiyada labaatan iyo afar wasiir ah aa u codaysay dabcan hal wasiira ka diiday wax ka aamusan ma jirin runtii waa tallaabo aada u muhiima ay noo tahay in golihii wasiirada maanta ay ansixiyaan oo muxuu ahay kasoo gudubto tallaabada labaad oo noo xigto oo miisaaniyadda ay ansax ku noqon doonto ay ku dhaqangeli doonto waa tallaabada oo golaha baarlamaanka ay ku ansixin doonaan waxaan rajaynaynaa ayagana sida ugu dhaqsiya badan in golaha baarlamaanka aan horgeyn doono kabacdina golaha baarlamaanka ay ansixin doonaan sidaas ay miisaaniyaddii ku dhaqangeli doonto haddii ilaahay dabcan miisaaniyadda laba kun sagaal iyo tobanka aan ugu talagalinay koonfur galbeed cadadaydu waxay la egtahay sideed milyan toddoba boqol lixdan iyo lix kun afar boqol soddon iyo sideed dollar oo loogu talagalay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka in lagu qarash gareeyo dowladda koonfur galbeed howlaheedii iyo muxuu ahaay barnaamijyadeedii kala duwan waxaan rajeynaynaa insha allah in sidii aan u dejinay miisaaniyadda inaan muxuu ahay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka aan rajadeenu ay tahay insha allah inaan miisaaniyaddii iyo qiyaastii aan sameynay inaan muxuu ahay aan kasoo bixi doono meelmarin doono haddii ilaahay idmo dabcan miisaaniyadda golaha wasiirada khamiistii lasoo dhaafay aa la horgeeyey saddex maalin oo yani muxuu ahay akhrina iyo dib u eegisa ayay qaadatay oo maanta oo soddon iyo kowda bisha saddexaad ay tahayna ay golaha wasiirada ku ansixiyeen saddex maalin ka bacdii markii la geeyey loo la hordhigay golaha wasiirada aaday ugu maadsan yihiin golaha wasiirada sida quruxda badanna dowladnimada ku jirto oo sharafta badan ay muxuu ahay ansixiyaan kadib su-aal weydiintii iyo ka wada hadalkii miisaaniyaddii qaabka loo diyaariyey waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaan rajeyn doonaa golaha baarlamaankana sidaas si lamid ah ayagana inay muxuu ahay ay ugu u ansixin doonaan ama ay u baasmarin doonaan haddii ilaahay